أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نعتي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن السلام calaykum wraxmat ullaahi wbarakaatuh bismi illaahi araxmaani araxiim waa isniin toddobiyo labaatanka ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii tobaniyo toddobaad waxayna iiraan gantaallo culus ku garaacday dhulka yuhuudda la dejiyey iyo qaar ka mida dalalka carabta howlgalla lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mida wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa dadka muslimiinta ka hor istaagay inay ku cibaadaystaan masaajidka barakaysan ee al aqsa wilaayada islaamiga ee baay ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiinna oo ka soo baxay safka murtadiinta wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa xaflad maamuusa u samaysay majmuucadii wilaayada ku matalaysay tartankii ramadaanka ee idaacadda islaamiga andalus haweenka ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa hadyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa kulan soo dhoweyna u samaysay rag ducaad ah oo xamle dacwatul aryaafa ugu maqnaa degmada badhaadhe iyo deegaanada hoostaga ee wilaayadaas
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نعتي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii toban iyo toddobaad waxayna iiraan gantaallo culus ku garaacday dhulka yuhuudda la dejiyey iyo qaar ka mida dalalka carabta haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladaasi waxaan goordhow wax ka weydiinay nuur cali warsame abuushayba nuur maxaa ugu dambeeyey dagaalada ka soconaya bariga dhexe aad baad u mahadsan tahay walaalka xasan cabdiraxmaan abuuxasaan iyadoo ay jirto xiisadda militari ee sii kordhaysa ee u dhexaysa tehraan oo dhinac ah iyo talaabiib iyo washington oo dhinaca kale ah saacadihii lasoo dhaafay waxaa dhacay weeraro cirka iyo gantaalo isdhaafsi ah oo lagu beegsaday gudaha labada dal ee iiraan iyo dhulka sahaynada ay xoogga ku haysato ciidanka difaaca gudaha ee sahaynada ayaa sheegay in meelo ku yaalla bartilmaameedka yuhuudda lagu weeraray gantaalo laga soo riday dhulka iiraan taasoo sababtay in siiriga digniinta la yeeriyo tobnaan goobood oo ku yaalla aagga talaabiibna waxay noqdeen oo kuwo gantaaladu ay ku asqeeyaan iiraaniyiintu si gaar ah waxaa loo beegsaday garoonka diyaaradaha lagu magacaabo bingoryan oo ah garoonka ugu weyn ee dhulka sahaynadu ay xoogga ku haysato ee diyaaraduhu ay soo cagadhigtaan kanaalka labiyo tobnaad ee yuhuudda ayaa sheegay in gantaal uu ku dhacay meel bannaan ah oo ku yaala bartamaha talaabiib balse toos aan ugu dhicin goob dadku ay ku badan yihiin weeraro kale oo gantaalo ahna sidoo kale ayay u soo daateen kuwaasoo waxyeello geystay subaxnimadii hore ee saaka oo isniin ah difaaca gudaha sahaynada wuxuu tilmaamay in siiriga digniinta mar kale la shiday kadib markii la arkay gantaalo ku soo daadanaya koonfurta dhulka yuhuuddu ay xoogga ku haysato digniinahaasi ayaa waxay si gaar ah kaga dhaceen magaalada lagu magacaabo bersheebe iyo gobolka najaf deegaano ka mid ah oo ah halka nukleerka yuhuudda uu yaallo islamarkaana iiraaniyiintu si aad ay u beegsanayaan iyo meelo badan oo koonfurta israa'iil ka mid ah kadibna wargeyska maariif lagu magacaabo ayaa tilmaamay in siiriga digniinta mar saddexaad laga maqlay koonfurta dhulka yuhuuddu ay haysato taasoo muujinaysa in iiraan ay mawjado gantaallo ah ku soo daadisay taasoo keentay in digniinaha degdega ah la shido islamarkaana laga maqlo talaabiib iyo koonfurta dhulka yuhuuddu ay xoogga ku haysato sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda ayaa duqeymo ka geystay caasimadda tehraan iyo magaalooyin kale oo dhaca gudaha dalkaasi iiraan wararka qaar waxay sheegayaan in la beegsaday goobo militari iyo xarumo la tuhunsan yahay inay ku jiraan gantaallo marka loo eego xaaladda dagaalka xasaanow labada dhinac ayaa maalmo badan isweydaarsanaya duqaymo waxaana jira cabsi ah in dagaalka uu ku sii fudo magaalooyin kale iyo gobolo kale oo hor leh sidoo kale xasaanow diyaarada nooca aan duuliyaha lahayn ah ayaa saakay ku qaraxday garoonka diyaaradaha magaalada dubay ee dalka imaaraadka carabta iyadoo weerarkan lagu beegsaday goobaha shidaalka ee garoonkaasi taasoo dhalisay in dab weyn uu ka kaco garoonka sida ay werisay aljaziira oo soo xiganaysa xafiiska warfaafinta dubay haddaba dhacdadaasi wixii ka dambeeyey maamulka nidaamka daaquudka dubay ee dalka imaaraadka carabta ayaa ku dhawaaqay in si ku meel gaar ah loo hakiyey duulimaadyadii garoonka caalamiga ah dubay taasoo ah tallaabo taxadir leh oo lagu xaqiijinayo badqabka dhammaan rakaabka iyo shaqaalaha sida horey baa looga dhawaajiyey saraakiishu waxay sheegeen inay ka jawaabayaan dabka ka kacay garoonka kadib markii dhacdo la xidhiirta diyaarad aan duuliyo lahayn ay saamaysay haanta shidaalka dadka safarka ah ayaa waxaa lagu wargeliyey inay la xidhiiraan shirkadaha diyaaradaha si ay u helaan wararka ku saabsan duulimaadyada ka hor intuusan bilaaban iska horimaadka u dhexeeya maraykanka iyo iiraan dabayaaqadii febraayo gegidda caalamiga ah ee dubay ayaa waxay ahayd tan ugu mashquulka badan adduunka ee rakaabka caalamiga ah iyadoo ay gacanta ku hayaan ku dhowaad sagaashan milyan oo safar oo sannadka labada kun shan iyo labaatanka la galay xasaanow sidoo kale waxaa jirta in ciidanka difaaca nidaamka daaquudka aala sacuud ay qabteen ama ay burburiyeen daroon badan oo ku soo wajahnaa hawada dalkaasi sida ay ka dhawaajiyeen dhanka kale xasaanow weerarada iiraan ee gantaalada balastiiga ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonka ayaa weli socda iyagoo beegsanaya dalalka khaliijka sacuudi arabiya waxay sheegtay inay soo riday tobanaan daroon ah hal saac gudahood halka sidoo kale baxrayn ay la kulantay weeraro saacadihii hore ee subaxnimadii isniinta ee saaka kadib weeraro la mid ah kuwii dhacay axaddii kuwaasoo sidoo kale gaaray dalalka sacuudi arabiya qatar iyo kuweyt weerarada iiraan ay geysanayso ayaa hadda waxay ku fidayaan khaliijka iyadoo dalalka ay isku dayayaan inay soo ridaan daroonta iyo gantaalada ka hor inta aysan gaarin bartilmaameedyadooda dagaalka ka socda bariga dhexe islamarkaana u dhexeeya iiraan oo dhinac ah iyo sahaynada iyo maraykanka oo dhanka kale ah waxa uu galay maalintii siddeed iyo tobanaad oo toos ah iyadoo madaxweynaha dowladda silbiyadda maraykankana uu sheegay in howlgalka militari ee ka socda iiraan uu si aad u wanaagsan u socdo wuxuu sidoo kale tilmaamay in maraykanka uusan wax shidaal ah ka helin marinbiyoodka hormus isagoo ku baaqay dalalka ka faa'iidaysta marinkan in iyaguna dagaalamaan oo idifaacaan sida hadalka uu dhigay xasaanow sidoo kale waxaa jirta in wargeyska the guardian oo ka soo baxa dalka ingiriiska uu ku warramay in iiraan ay heshay teknolojiyad awood u leh inay ogaato goobaha lagu isticmaalayo nidaamyada isgaarsiinta qarsoodiga ah ee wax lagu basaaso iyo adeega internetka ee starlink iyadoo hadda la sheegay howlgal baaritaan oo lagu baadigoobayo dadka adeegsada isgaarsiinta inay ka socdaan gudaha iiraan warbixintan waxaa lagu sheegay in mucaaradka dibadjoogga ah ay ugu baaqayaan dadka iyaga la shaqaynaya ee jooga gudaha iiraan inay ka fogaadaan adeega internetka dayaxgacmeedka ku xiriirsan ee starlink si aysan khatar ugu gelin in la qabto waad mahadsan tahay abuu shayba howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mida wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada wadajira ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay murtad cali woosh oo ka mid ahaa ergooyinkii doorashada maamulka ridada hirshabeelle dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay deegaanka buufow kuna sii jeeday ceel wareegow intii uu kamiinkaasi socday waxa u soo gurmaday maleeshiyaad kale oo murtadiinna iyadoona laba mar dagaalka lagu jabiyey maleeshiyaadkii gurmadka ahaa maamulka sahyuuniyadda yahuudda ayaa dadka muslimiinta ka hor istaagay inay ku cibaadaystaan masjidka barakaysan ee al aqsa warbixin arrintan ku aadan waxaa inoo diyaariyey cabdiqani maxamed wararka ka imaanaya dhulka reer filistiin ayaa sheegaya in maamulka gumeystaha yahuudda uu albaabada u laabay masjidka barakaysan ee al aqsa isagoo muslimiinta ka hor istaagay inay si xor ah ugu cibaadaystaan in ka badan laba usbuuc ayaa lasoo wariyey inuu xidhan yahay masjidkan barakaysan waxaana durbe la dareemay saameynta uu reebay falkan guraacan ee lagula dagaalamayo shacaa'irta islaamka tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo lagu guda jiro tobanka dambe ee bisha barakaysan ee ramadaan oo ah wakhti ay si gaar ah muslimiinta ugu dadaalaan cibaadada si ay uga faa'iidaystaan fadliga weyn ee bishan ku jira muuqaallo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya dad muslimiin ah oo salaada ku oogaya meel u dhow masjidka kadib markii laga hor istaagay inay gudaha u galaan oo si xor ah ay ugu cibaadaystaan iyadoo uu martigelin jiray kumanaan muslimiin ah sidoo kale waxaa haawanaya barxadaha masjidka al aqsa waxaana si ka duwan sanadihii lasoo dhaafay masjidkan laga waayey dhawaqa aadaanka qiraa'ada salaadaha sida maqhribka cishaha taraawiixda iyo tahajudka falkan ayaa mar kale muujinaya cadaawadda sii kordhaysa ee ay yahuuddu u hayaan dadka muslimiinta iyadoo marba marka ka dambaysa ay qaadayaan tallaabooyin lagu beegsanayo islaamka iyo ehelkiisa waxaana xusid mudan in maamulkan uu u saacinayo in cadaawaddiisa uu usoo safriyo dalal uu ka mid yahay soomaaliya mahadsanid cabdi qane wilaayada islaamiga ee bacay ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta sida warbixintan uu ku faahfaahinayo bashiir muxiidiin abu ayman saacadihii lasoo dhaafay maamulka wilaayada islaamiga ah ee bacay waxa uu soo bandhigay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allaah kuwaasoo siyaabo kala duwan loogu soo dhoweeyey degmooyinka buulafulay iyo labaatan jirow toobadkeenaha koowaad ayaa lagu magacaabaa isxaaq yuusuf cabdiraxmaan waa taa'ib muddo toban sanno ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya isaaq wuxuu ka qayb galay dagaallo culus oo xaqa iyo baadilka ku dhex maray meelo kala duwan oo ka tirsan dalka sida dagaalkii degmada awdheegle kadib xaalada iyo marxalada culus oo u dhexda ugu jiray in muddo ah wuxuu sheegay inuu go'aansaday inuu isaga baxo falka gaalnimo uu ku jiray waxaana lagu soo bandhigay isxaaq xarunta maamulka islaamiga ah ee degmada buulafulay markii towxiidka loo qabtay kadib ayuu waraysigan siiyey idaacadda islaamiga andalos alxamdulilah waa dhowahay magacayga isaaq yuusuf cabdiraxmaan waaye waa dhowahay kooxda ridada soomaaliya waxaad ugu biiray bakool degmada tajeglu labada kun toban iyo shanti yaa ku biiray labada kun toban iyo lixdiina waa laga baxayba tajeglu dhamba tababaradan oo nimankan soomaalida ambiyaasa le ma nimanka kale maya macalimiinta waa soomaali ciidan kale tababaranayeen waa soomaali isku dhaf baa layidhaha sideeda aal guuto w marka waa la kala qaaday dhan awdheegle la geeyey dhan bariiree la geeyey dhan janaale la geeyey saasaa loo kala qaaday awdheegle dhowr joogay labada anaa baa ku jira anaa ku dhaawacmay hadda korkeyga dhowr meeladaa bar ku jirta meeshaadna waa igu soo gaaray alxamdulilah maanan ku dhammanan hal maalana duurka iska yaalanay haa rabbagii ilaa abuurtay naftaan iska butay maogtahay waaba layla tagayba duurka yaaleba afar saac kunbud ah naagteyda isagaa la saaray maalin kurteeda asay saaranay alxamdulilah haddana waa royga waa kan waa jabaq iyo waxaas dhanba maba maqlinba aniga baawar dhanba la igu soo garacay jig markii dhacaysay kadib xilligaasa iga dambaysayba anoo xaaladayda aaday aan ahayn ayaa jafta liiga soo bixiyey afartan iyo shan sana hadda konton iyo todoba sanaa jira maxaa dhaay rabbigii iga soo bixiyaa maxad leh ordo qof kastaba aqligiisa iyo damiirkiisa haddaa ma ogtahay qof allaal qofkii damiir leh fikrad leh xisaabtama inay dadkooda soo dhexgalaan ka soo laabtaan ka rajakeenaan ka soo xanuunaan ummadooda wax la qiibsadaan deegaankooda ku noolaadaana farin jar lahaa taa'ibka labaad waxaa lagu magacaabaa maxamed sheekh abshirow waxa uu muddo laba sano iyo dheeraad ka tirsanaa maleeshiyaadka maamulka shaadaladiriirka isku magacaabay koonfur galbeed ee ku sugan magaalada baydhabo toobadkeenahan waxaa towxiidka loogu qabtay xarunta maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jirow maxamed waxa uu la yimid qori iyo booshkiisa kaasoo markii dambe loo lacageeyey walaabay meliraay maxamed shacaab shirowleere ee waliba ka tirsanaayaen daraawiishta dowladda ridada hadda waxaan ku sugnahay degmada labaatan jirow ee gurigeyna waa lii laaqeeyey waxaan ka tirsanaayay laba sano iyoona sideed bilood sababtaanaan ku bahayna meliraha ilaahay dartiisu iyoona meliraha waalidkii du'aadiis maybaan ka baaqay dhalinyaradii kale oo saaxiibada haayeen inayoona melirahaas uu ku baxno meliraha sida oo toofiiqtu waafaqsamana in meelaha gobolka jidka toosan ha ka biiraan xabashadiyoona meliraha duubiyaanka ini meliraha safje ha ku bahan ka baaqa meesha waxaa ka arkay musuqmaaqaas oo aada u farac badan iyoonay diin la-aan ayaan ka arkay waxaan dareemay inaan oo gaalada safkooda ku jiro aan dareemay ewel aniga waa la iduufsaday markaana waa kasoo toobo keenay fariinta aan u diraya waxa ay tahay meeshaas meel fiican maaha safkan kasoo biir idin dhehi lahay aniga ewel waxaan qabay dadkaasi haddaa loo tago kiisa dad soo geliyan dada dilaana aaminsanay marka hadda nabadgelya dareemaya si fiicanna lii soo dhaweeyey meel jaweeda degan oo dad ahlu salaada ahlu diina degan oo mawriyaan aan deganayn ayaa dareemaya adi hadda waxaa ii qorshaysan inaa macnaha waalidkii la noolado labadan askari toobadkenayaasha ayaa ku biiraya koox taa'ibiin ah oo muddooyinkii lasoo dhaafay si aada u soo gaaraya inta badan wilaayaadka islaamiga dalka iyagoo allah uga toobadkeenaya ficilka gaalnimo ay ku jireen mahadsanid bashiir wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa xaflad maamuusa u sameysay majmuucadii wilaayada ku matalaysay tartankii ramadaanka ee idaacadda islaamiga andalus warbixintan waxaa qalinka u qaatay islamarkaana ka soo diray shabeellada dhexe faysal mahad soomaali sharafta eebba na siiyey oo sharciga looga hadlaayo shiigshiigidaan uma baahna shibga dhahaasa ka hoosa eed ninkii shirkaan ninkii shirkaan qaban qaabshay amba idiin shirgudooma bal sheekadaanyu hagaarto munaasabadani oo ahayd bogaadin iyo mid dhiirigelin ah ayaa lagu qabtay dhismaha masjidka nuqabada degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe taasoo lagu maamuusayey majmuucadii matalaysay wilaayada shabeellada dhexe ee ku guulaysatay tartan aqooneedkii sannadkan ee idaacadda andalus anuku waa jiifkacneemaa jiifkacadeen nimankaan isla jirna maanta waayo gobollada ahaaye maa jiifkacneemaa jiifkacadeen
xafladda lagu maamuusayey majmuucadan waxaa ka soo qaybgalay nuqobada gobolka shabeellada dhexe culimaa'udiin mas-uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo si weyn u bogaadiyey dadaalka dhallinyarada iyo kaalinta ay ka heleen tartankii ay la galeen dhiggooda wilaayaadka intii ay socotay munaasabadda waxaa la jeediyey hadallo iyo khudbado diiradda lagu saareeyey muhiimadda ay leedahay barashada cilmiga diinta iyo dhiirigelinta dhallinyarada ku howlan aqoonta culimmada iyo waxgaradka halkaas ka hadlay ayaa ku ammaanay majmuucadii guusha keentay dadaalkooda iyo sidaay ugu suura gashay inay ka soo dhex muuqdaan tartan ay ka soo qaybgaleen gobollo badan oo kale nagu gogashaan waxaan u dhignay haddaan nahay wilaayada gobolka shabeel dhexe odayaasheeda waxaan u dhignay oon in lagu farxad geliyo looga mahad celiyo bacdallaahi raggii dadaalkaas faraha badanna soo hooyey oo isku jira culimmada ahaa oo odayaasha ahay oo wilaayada qaybaheeda kala duwan ahay ayagana waxaan leenahay waa mahadsanid jasaakum allahu khayranaan leenahay waxaan leenahay hambalya baan idin leenahay kow iyo tobankii tobanka bal annaga naga ree bal tobankii kale horta waxaan leenahay soo dhowaadha hambalya baan idin leenahay mogta waa la dagaalay ragna hadduu dagaalamo raggaa un guulaysta yaa noo duceeyo anunkuna waa idin ducaynayna insha allahu leen haddiina maqlaayaan tobankii majmuuco kale insha allahu annaguba xoogaa marmaraan kor damoo jirnay koraa idiin damoo jirnay kor xoogaa noola damooda waa laga maarmaan waa laga maarmaan waa insha allahu allah idin barakeeyo saad u dagaalanteenan u dagaalamaynay ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisaan ku gaarnay meeshaan gaarnay qul bifadlillaahi wa biracmatihi fabidaalika falyafraxu sidii culammada u sheegtay alxamdulilah baan leenahay marka loo eego dhinaca qiimaynta guusha majmuucadan ma ahan oo keliya guul tartan balse waa guul aqooneed iyo mid bulsho oo leh macno ballaaran tartamada noocan oo kale ah waxay kaalin weyn ka cayaaraan kobcinta aqoonta dhallinyarada xoojinta barashada diinta iyo dhisidda bulsho ku salaysan aqoon iyo akhlaaq munaasabadan ayaa fariin cad u dirtay bulshada ku nool gobollada koonfureed iyo bartamaha soomaaliya taasoo muujinaysa in dhiirigelinta cilmiga iyo tartannada aqooneed ay yihiin waddo muhiim ah oo lagu kobcin karo maskaxda dhallinyarada islamarkaana lagu xoojin karo aqoonta diinta iyo midnimada bulshada soomaaliyeed ee muslimiinta ah faysal mahad idaacadda andalus degmada aadan yabaal shabeellada dhexe mahadsanid faysal haweenka ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa hadyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas waa kan marwaan maxamed sadaqadan aad baxsateen waana sooryo jihaad saacidaadda islaamka sadka yaalla halkan sumadday ku baxayso waa ragga jooga safuufta sanka gaalada gooyey ku sugnaaday kulaylka soomadeenna sugaaya sunta iyo maarta ku jiiftay gasha seefta ka saaray cadowgeennii surgooyey cadowgeenna sugaaray misna seedaha gooyey ha u ahaato saboorta xilli dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ay sii wadaana doorka muuqda ay ku leeyihiin garab istaagga jihaadka lagula jiro cadowga allah ee duulaanka shareeca la dararka ah ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga haweenka muslimaadka ee ku dhaqan magaalada ceelbuur ee wilaayada galgaduud ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayada dumarka muslimaadka ah ee degmada ceelbuur ayaa soo diyaariyey hadiyada isugu jira nuucyo kala duwan kuwaas oo ay ka mid ahaayeen jawaano buskud ah cagaga dahaaran ee biyaha kortoomo timir ah dhar nuucyo kala duwan ah iyo sidoo kale agabyo kale ugu horeyn qaar ka mid ah haweenka muslimaadka ah ee magaalada ceelbuur ee wareejiya hadiyadaha ayaa ka hadlay munaasabadii wareejinta ee ka dhacday gudaha magaalada iyagoo ku wareejiyey wilaayada galgaduud si loo sii gaarsiiyo libaaxyada ku jilbixiran furimaha hore
annagoo ah gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada ceelbuur waxaan wareejinaynaa maantay insha allahu tacaalaa agab yar oo anigu tala galnay wiilasha mujaahidiinta oo fulinta hore ka jihaadayo agabkaas oo ka kooban buskud konton jawaan caagadaha dahaaran boqol iyo toddobaatan caag timir soddon iyo afar kartoon macawis soddon habbo iyo fanaanadaha hoosgashiga oo soddon ah iyo sakiimo caanabooro iyo agab kale oo nagu talagalnay wiilasha ilaahay diinkiisa u halgamayo waxyaabo badan ayaa nagu soo talagalnay wakhtiga ayuu cariiri nagu noqday aawadeed ayaan intaa nagu soo koobnay waxaan leenahay haddaan nahay gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada ceelbuur waxaan taagannahay garabkiina mar walbana waxaan ku tala jirnaa sida aan idiin soo gaarsii lahayn agab intaan iyo wax ka badan walaalayahan waxaa u dardaarmaa mujaahidiinta samar iyo sugnaan insha allah cadowgiina waa uu jabay annagana haddaan nahay dumarka degmada ceelbuur dumarka degmada ceelbuur jooga naf iyo maal ayaan la garab taagannahay insha allah waa soo duceyneynaa habeen iyo maalin insha allah xoog iyo xoolana waa la garab taagannahay insha allah intaasi kadib qaar ka mid ah nabadoonnadii ku sugnaa goobta wareejinta oo uu ka mid ahaa afyeenka golaha odayaasha dhaqanka wilaayada galgaduud nabadoon mascuud xasan casira ayaa goobta ku bogaadiyay haweenka muslimaadka ah inay xoojiyaan dowrka ay ku leeyihiin jihaadka lagula jiro cadowga islaamka iyo muslimiinta jihaadka maanta in intaas iyo in ka badan ay ku bixiyaan wax bilaaba ma ahan in badan bay gabdhuhu ku soo bixiyeen jihaadkan garabkiisa ayay taagnaayeen wiilasha mujaahidiinta ee maanta furmaha hore taagan waxyaabaha ducada iyo deeqda ay la daba joogaan waxyaabo iska muuqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leennahay gabdhaheenna jihaadka kaalinta ay ku lahaayeen ay qaateene ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyaan leennahay walaalaha duquurta taagan ee maanta lagu tabarrucaya agabka halkan yaallana waxaan leennahay sabra waa sabarteena waana laydinla jiraa rijaalan wa nisaacan garabkiinna ayaa layahay gabdhahana waad aragtaan ayadoon bilaawal ka ahayn dhammaadna ka ahaynin biidni illahi tacaala ilaahay ha barakeeyaan leennahay gabdhahaas kayrkaan keenay kayrkaan isku soo duway waa u ducaynaynaa maalkooda allaha barakeeyo owlaadooda allaha barakeeyo ewel waxay ahaayeen hooyooyinka wiilasha mujaahidiintaa dhalay oo furumaha u diray haddana alaabtay la daba joogaan annaguna odayaashayaan nahay inaan u ducayno oon ilaahay u barinno saasaa nagu waajiba waan u ducaynaynaa insha allaahu gabdhaha kayrkooda allaha badsho waxay qabteen dib iyo holan iyo waxay ugaleen dhibay u galeen ilaahayga subxana watacaala ajirkooda ha badiyo marka waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala gabdhihii horta bedel khayr qaba allaha siiyo meeshay ka soo qaadeen ilahay wax khayr ha ugu bedelo ilaahay ha u laalaabo subxaana wa tacaala ragga loo geeyo mujaahidiintaas suquurta ku jirana ilaahay subxana wa tacala iyagana ha u daweeyo mar weliba safka hore ayay kaga jiraan taageeridda owliyada allah ee la xisaabtamaya cadaawaha kala duwan waxayna u noqdeen garab iyo gaashaanba walaalahooda kuwaasoo allaah fadligii dareemay in intay ku guda jiraan la xisaabtanka cadowga allaah ay gadaalka xigaan gabdho iyo hooyooyin walaalahood ah oo la garab taagan hiiliyaho dhaxanta iyo kuleelkana kaga tegin mahadsanid marwan ugu dambayntiina wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa kulan soo dhoweynna u samaysay rag ducaad ah oo xamlo dacwatul aryaaf ah oo ugu maqnaa degmada badhaadhe iyo deegaanada hoostaga ee wilaayadaas sida warbixintan uu ku haya cabdiwahaab maxamed bukhaari waa munaasabad loo qabtay rag ducaad ah oo muddo saddex bilood ah howlgal dacwatul aryaaf ah ugu maqnaa degmada badhaadhehe iyo guud ahaan deegaanada joore kuwaas oo haatan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose u qabatay munaasabad soo dhoweyn ah maadaama ay soo guteen waajibaadkii loo diray ducaadan dacwatul aryaafka waday goobihii ay tageen islamarkaana dacwada gaarsiiyeen waxaa ka mid ah degmada badhaadhe deegaanada wadajir jidcaaley mandheer kuramo santaaro iyo garsay kuusaa waxaana ka faa'iidaystay dad gaaraya ilaa toddoba kun oo ruux sida lagu sheegay warbixin ay keeneen ducaaddii dacwatul aryaafkaasi qaybta ka ahaa ugu horeyn waxaa munaasabadan warbixin dheer looga dhagaystay mid ka mid ah ducaaddii dacwatul aryaafka ugu maqnaa deegaanada joore qaafiladu markay dhaqaaqaysay oo inta ka baxaysay waxay ku degtay oo si toose ay ugu shaqo bilaawday degmada badhaadha qaafiladu waxay ka koobnayd afar majmuuco degitaankii ay tagtay waxay kala fadhiistay afar goobood oo kale ah maqarka degmada oo badhaadha ah iyo wadajir iyo jidcaali iyo koramo intaa markay fadhiistay kaafilada bil markii la joogay waxaa soo ruqaansatay majmuucadii joogtay jidcaali oo u soo rarnay meesha la dhahaya santaaro majmuucadii joogtay wadajir ilaaha subxaana wa tacaala ha barakee ayadan waa isqiibisay waxay ku baahday oo farac kale ay ku yeelatay garsay kuusay meel la dhahayo tuulo ah ay u lugaynayeen walaalaha ilaaha subxaana wa tacaala ha barakeeya intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay suldaan cabdiweli suldaanka beesha sade iyo suldaan maxamed cabdi duuba afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayadda islaamiga jubbada hoose ragga culummada ah oo maanta ay u soo dhammaatay dacwatul aryaaf ilallaah dadkaasoo ka socday jubbada hoose gaar ahaan deegaanada ama maqarka badhaadhe iyo magaalooyinka ama tuulooyinka hoos taga walaalaha ilaahay kheer ha siiyo waxay qaadeen arrin loo baahnaa walaayada iyo maktabu dacwaba culimmadii dacwatul aryaafka ka waday walaayada joorre waxaan kale u mahad celinaynaa culimmadii muddada saddex bilood soo waday dacwatul aryaaf oo ummadda muslimiinta ah ee degta walaayada joorre dacwada gaarsiisay iyagana waa u mahad celinaynaa jazaaka allahu khayr dadkii munaasabadan ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah jihaadku wuxuu daba socdaa dacwada ayuu daba socdaa dacwadaa ka horraysa asalku waa dacwada kolka hore dacwa la rabaa ummadda in dacwada la gaadhsiiyo dacwadaa la wadaa haddii marka ay la kulantay xajaru cafara dhagax turunturra ah hadday la kulanto amba uu derbi isku gudbo oo u yidhahdo dacwadu halkan ma dhaafayso markaasaa jihaadka loo baahdaa laakiin inta horeyse dadku qaabiliyadda ay leeyihiin oy dacwada soo qaabilayaanoo weelkeedii ay haystaan waxaa weeye dadka waxaa loogu yeedhayaa dacwa loogu yeedhayaa ugu dambayn waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis ilaahay subxaana watacala waxaan leenahay ilahay hanaga aqbalo acmaasha roob oo baraka qobo ilahay hana siiyo ummaddan oo maanta oonka iyo rafaadka iyo hoolaha ka baaba'aayo ilahay roob hana siiyo haddana barako ilahay hana siiyo ilahay waxaa weydiisay subxana watacala biasmaai alxusna wa sifaati alculaa in ilaahay subxaana wa tacaala dadkan maanta oo ilaahay abuuray oo doomanka ah oo wax ugu weyn maanta haayona jahle oo baahi dacwado tahay ilahay diinta fahensiiyo ilahay diinta fahensiiyo annagana ilahay subxana wa tacala dadkii dadkaas sabab ilahay ugu dhiga ilahay naga dhigo ilahay naga dhigo ujeeddadan xamlada dacwatul aryaafka ayaa ah in dacwada la gaarsiiyo dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada miyiga kuwaas oo baahi weyn u qaba barashada diinta islaamka iyo masaa'isha diiniga ah ee ku saabsan cibaadaadka iyo mucaamalaadka kale ee nolosha mahadsanid bukhaare warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus saaka waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu